dadka ku nool tuulada baardheere waxaa soo wajahday xaalad adag oo dhanka nolosha ah kadib markii fataahadaha webiga shabeelle ay ku yeesheen saameyn xooggan gudoomiyaha tuulada cali jimcaali arwaax oo la hadlay raadiyo isnaay ayaa sheegay in tuulada uu soo gaaray ayax kaa oo ay isticmaalaan dadka ku nool tuulada baardheere oo hoos timaada degmada jowhar ee gobolkani shabeellaha dhexe maasha allah xaalada tuulada baar dheere aaday u dhawaataysan tahay anyaha waana soo maraa biyaha korkooda ku degtaa iyo dacaarada biyaha ay bixiyeen wax kaloo aad naga shanaagta ma laha maxay dhahaan asaaqbaan guri ka dhiganaa anke waa la degtaa anyaha waa degtaa waa ka qabane waa la degtaa marka wax hadda meesha aan ku hayna ma jirto weli beeraha biyaha noogu fadhiyo boqdina weli waa nagu furudna tuware maya anyaha saddex biri ka horna soo gaaray si fiican nolol fiicanna waa anyaha ninkii baan waa anfaca ninkii baan waa anfaca hilib macaan badan uu leeyahay maxay dhahaan oo qofka baan wax u taro marka anyaha naftarkiisa anaga waa dubani waa ka qabsani waa dubani waxna waa naga fakadeen hadda ilaa haddana tacab ma hayna may anaga dalag noogama adsan sababtaa dhulkeena biyaha ku socda dacaar iyo balabeley uu leeyahay dacaarkii balabeleydu fuuli dhirta cagaarneed oo xoolaha qaarkood ay daaqi lahayn oo ku dheeri moogi sidoo kale waxa uu sheegay in weli aysan tacbanin dhulbereedkooda taasi oo saameyn ku yeelatay daadadkii ka dhashay biyaha fatahaada webiga shabeelle wuxuuna codsi u jeediyey muslimiinta wax haysata dalag beereed oo hadda anaga wax noogu dhima ma jiro sababtoo dalagka weliba nooma taabana buqda walaalo waxay nagu socotaa afar faslay buqda nagu socotaa dhibkeedana hadda gobolka waa naqadi nin kastoo muslim ah oo wax naga qaban kara ama naga naxayo nin hadda beriga noog ma jiro buqdaasaa nagu socota ilaa haddana wax nagu kaalmeenay wax haba niiraa ma jiro jeeraa uumi ama anaga dhanba wax noogyaa maba nigima samaleyna si fiican dadaal waxaa u sameyn weyne sababta dhibka ma fiirsanay dadaal waa sameynay hadda ka hor maxay dhahaan tuulada tuwale esaal qaatay baldoosay gelisay baldooska markii sadaarkii aheed iyo webiga gudaheeda yimid oo hadda biyo hadda socdo isla markii haddana waa qoodine meesha waa qoyneeda muslima ummadda nabi maxamed oo berigeena wax naga naxaysa wax noo qaban karta wax noo qaban tuulada baardheere ayaa noqotay tuuladii ugu horeysay oo laga isticmaalo ayaxa waana mid dhif iyo naadir ku ah deegaanada gobolkani shabeellaha dhexe